barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o a ayaad waxaad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaali com
duhur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa waa isniin toddobada bisha agost labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada dhegeystayaal aan idinhayno waxaa ka mid ah dhallinyarada baratay farsamada gacanta ee ka shaqaysta magaalada gaalkacyo oo ka warramaya sida noloshooda ay isu beddeshay markii ay barteen mihnado ay ku shaqaystaan waxaan baran jirnay iskoolaad iskoolaadkii waa gabnay haddadaan waxaan bartay makaanikaal makaanikaalkii haddadaan waxaan ugu shaqeeyaa kabaniga diini maasha allah shaqadeeduna haddadaan heer saray maraysaa waxaa kaloo aad maqli doontaan gabadh dhallinyaro ah oo magaalada nairobi ka furtay xarun lagu tababaro dhallinyarada maqalka naafada ka ah ee ku nool magaalada nairobi dhallinyaradaasi oo la baro xirfado wax soo saar leh aniga waxaan ahay qofka isku soo dhubay dhallinyaradan gaaraya konton ku dhowaad oo soomaaliyeed ma garan kartaa dad dhallinyara oo dana maqal aan lahayn iskusoo aruurintooda iyo heerka dhibka lagala kulmi karo farsamada gacanta bara oo waxaa la baryaa sidii roogga loo sameeyo oo gacanta la dhigto oo noocyo badan wax kasta isugu jiraan
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa sheegay maanta in tallaabada ugu wanaagsan ee kuriyada waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wadahadal ay noqon doonto inay joojiso tijaabooyinka gantaalada xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxaa hadalkaas uu ka jeediyey magaalada manila halkaas oo kulan ay ku leeyihiin dalalka koonfur bari asia ee ku bahoobay ururka asiyan tillerson ayaa sheegay in sabtidii golaha ammaanka uu qaatay tallaabo oo u dhan yahay oo cunuqabateen loogu soo rogayo dalkaasi kuuriyada waqooyi oo looga soo horjeedo tijaabada gantaalada balastiga taasuna ay tahay mid fariin cad u diraysa dalkaasi in beesha caalamka ay u aragto falalkaasi kuwa aan la aqbali karin kuuriyada waqooyi ayaa cambaaraysay cunuqabateynta lagu soo rogay
saraakiisha dowladda nigeria ayaa sheegtay in koob iyo toban qof la dilay siddeed iyo toban kalena la dhaawacay kadib markii weerar lagu qaaday kiniisad ku taalla koonfur bari ee dalka nigeria weerarkan oo dhacay shalay ayaa dad goobjoogayaalihi sheegeen in kiniisadaasi ay soo weerareen laba nin oo qoryo ku hubaysan hase ahaatee ee garba cumar oo u hadlay booliiska islamarkaana ah sarkaal ka tirsan booliiska gobolka alambaar ayaa sheegay in qofka weerarka soo qaaday uu ahaa hal nin oo keliya ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale indileenahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan hatoos uga dhegeysanaysaan washington badi dadka naafada ayaa inta badan aan helin adeegyada aasaasiga ah ee ay aadka ugu baahan yihiin sidoo kalena ma helaan soo dhoweyn iyo in la fahmo waxa ay tabanayaan dhalinyaro soomaaliya oo maqalka ka naafa ah oo ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa dhowaan loo furay xarun ay wax ka bartaan islamarkaasina ay ka helaan xirfado wax soo saar oo muhiim u ah noloshooda wariyaha v o a qadar maxamuud xareed ayaa wareystay xafse cabdiraxmaan oo aasaastay xaruntaasi haye xabso kusoo dhawow barnaamijka dhallinyarada v o a bal noogu warbixi xaruntan waxay tahay iyo waxaad ku qabataan aad baan haw aad baan aad baan kugu mahad celinayaa walaale dhallinyaradan saa ujeeday waa dhallinyaro soomaaliyeed oo dadka maqal ka mid ah dhallinyarada soomaaliyed kuwa maqalkooda maqalka lahayn aniga waxaan ahay qofka isku soo dhubay dhallinyaradan oo intaas ku soo aruuriyay hadda iyagoo gaaraya konton ku dhowaad oo soomaaliyeed oo isku keenay waxyaalo waan urur waxaan oolan waa agaasiman ururkooda oo ahay ururkooda waxaa la lahaa sleedef organization marka waxyaalo dhagoolaha ama dadka maqalka laa baa la dhahaa ahaa soo marka ada waxyaalo badan baan u qabanay ay ka mid tahay dad dhallinyaraoos oo ayagoo magaalada ku kala daasan isku oto isku xiran oo hal far ay maanta ay yihiin iska warqaba xaaladooda noloshooda wax kasta iska warqaba midda labaadna oo dhibka u weyn oo jirayna ahaydna inay san haysan dadkani dhanka diinta ay aad oo micnaha cid u barta waaya marka ma ma adiga keligaaba hawshaan isku soo duubay maya aniga waxay la shaqaynaya wiil dhallinyaraha soomaaliyeed ilaa kheyr ha siiyo sabab intaas horta waa garan kartaa dad dhallinyaraha oo dana maqal aan lahayn kusoo aruurintooda iyo heerkan dhibka lagala kulmi karo laakiin waxay rabta waa lagu qaadata ilaahay wuxuu ugu mahadcelinaya maanta inaan heerkan aan soo gaarsiiyey ee maanta bulshooda ka qayb galaan hadda saa ujeedid galaaska iyo qaataan xiisad bay sameynayaan oo farsamada gacanta oo waxaa la baryaa si rooga loo sameeyo oo gacanta la dhigto oo noocyo badan wax kasta isugu jiraan rooga micnaha waa rooga caadiga adigu hadda adna u sheedaa warshadii hadda banaankii waa first level isna waa second levelka ka xiga marka ma rooga caadiga ee suuqa isli lagu iibiye ee guryaha la dhigtay sameynayaan soo saarayaan kuwaas iyaga farsamo gacan kuwaas waa farsha waa warshad waa industry laakiin kuwan waa farsamo gacan ah oo madhowgii gacan soo saaray waxaa kaloo la baraa si gabdhaha kale xinnaha baa la baraa waxaa kaloo la baraa timaha si loo hagaajiyo farsamooyin badan inkastoo farsamooyinkan ay ka saacideynayso maxaa la jiray oo jaamac center oo micnaha dhalinyaro dhalinyarooyinka workshopya u qabanayeen baa baan qayb laga siiyey oo ayaga ka siiyeen markii hadda ay sameeyaan roogan xagee marka kadib xagee maxaa ku xiga ma lasii iibiyaa rooga hadday sameeyaan waa loo suuqgeynaya hadda weli waxay ku jiraan weli hadda waxmay soo saarin laakiin saa rajeyn waxaa rajeynaya inay soo saaraan oo haddana shaqo abuuris looga sameeyo sidan farsamada gacanta ay bartaan dadkan waa dad sidii dhallinyarada kale waxay ilaal waxay u baahan u baahan ina haddii aan nahayna bulsho soomaaliyeed annagu nooma xisaabsanaa dadkan oo laakiinse waa dad waxaan dhihi karaa wax qabad leh si dadka kaleoo kale wax kala soo saarka wax kasta qaban kara wax kasta kala siman ee ilaahay keliya nimcadii dhagaha u ka qaaday waaya marka inay soo saaraan muddo intee leeg ku qaadanaysaa oo ay dhameeyaan kadibna suuqa la geeyo horta waxay yimaadaan hadda sabti iyo xad kaste way sameeyaan laakiinse dhowr bilood baan dhihi karnaa waan ku qiyaasi karnaa inkastoo nahadeertaan fiican yihiin oo hata ay ku socdaan xawliyan saaid ah bay ku socdaan oo shaqada way wadaanin alxamdulilah ilaah ugu mahadcelinaamarka markaad markay dhammeeyaan oo suuqa la geeyo xabadii meeqa la iibiya dalka siiya walaahi weli taas ma sheegi karno laakiin hala soo saara kale lacag fiican way joogaan haddii wax ku baxay wax yar maan runtaas keliya xataa la qiyaasi karo intay ku fadhido waa gartay idinka maxaa idinku dhiirigeliya hawshan idinkoo dhallinyaro ah weliba adiga oo aad gabar aad u da'yar ah inaad hawshan dadkan u shaqaysid maxaa kugu dhiirigeliya walaahi waxaa igu dhiirigeliyey baahida anigu dadkan ma ogeyn maalin baan ayaga qayb ka mid ah oo aan saaxiibo caadi aan lahayn laakiinse noloshooda hoose aana ka warqabin baan oo jaamaca barnaamijka maxaa soomaali hirta wiiga uu qabta baa jirta buu ku qabtay soo marka barnaamijkii baa waxaan ilaah qudradiis ilaah wuxuu ku waafajinaya way iska fudud tahay waxaan ka shaqeeyay inay dadkan dhallinyarada ay meeshaas ay ka hadalka dhiibtaan hadalkoodii bay waxay ku dareen canaan aynaba caadi ahayn oo micnaha ay dadkeena bulshadeena ay ka tabanayaan sida inaan la xushmeyn inaan luqadooda la baran luqadda aamusan inaan maxaa la dhihi dadkan waxba loo qabo in dadkan lagu xisaabtamiin waxyaalo badan soo marka cabashadoodii iyo dhibkoodii badnaa markaan arkay baan markiiba damiirkayga gubay waxaan ayagii waan la fadhiistay waxaan ku dhahay say xujiraan waa wareystay dadka uga soo dhawaaday marka iyagu ma aaminsanayn qof soomaaliya oo dhaga qaba baa dadka uga soo dhawaanaya oo maanta anigu waxa ay qof faamiligooda ka mid ah oo ayaga ka tirsan dhan kasta oo ahaato xadiif haddaan aad meel aadayno waxay ku dhahaan dhagool baa tahay ma hadlaysid annagaa naga tirsanta soo marka dadqaarkood dadkaa ma dhagoolaa shubbaa saga dhaca anu waa maqlaaya marka ma moodaan inaan heerkaasaad maanta naga maraysaa waxaan aaminsanayaa haddaana maalin arkin inay maalintai farxaddeeda qayb ay ka maqan dadkan minasaan dad cluus aad isugu dhawaa isugu noqonay marka waxaa igu dhalisay sheekadan kaaga dhexgale dadkan markii cabashadii saaidka ay soo jeesteen aan dadkood ku soo arooriyey waxaa ogaadayba intay soo jeesteen ka badanba inay qabaan oo dhibaato ah oo bulshaduna aysan ka warqabin cida u sheegtaan cid ay fahmaysan aysan jirin kadib waxaan ku dhahay see u aragtaan haddii aad dad midaad noqotaan oo dad midoobaad noqotaan kadibna aad codkiina kor usoo saari kartaan waxay dhaheen taas wax badan baan raadinaynay sidii aan u qaban lahayn way nagu adkaatay markii way markaas aruuris bilownay inaan islii oo dhan midka qofka soo dhagoora joogo ayaguna garab saa'id ay kufsiiyaan aan soo aruurino oo dadkaan maanta maanta maanta xalfad dhacda oo sini ka dhacda oo dadkaan barnaamijyada soomaalida ay wadata ay ka qayb gelin ma jirto awalna ma lahayn fursadaas ma aysan haysan laakiin maanta ilaahay wuxuu u sahlay inay iyagu dad isku xiran ah jasti group bay leeyihiin magac bay leeyihiin maxabadan bay leeyihiin jasti maasiid meelahayda xafad ka jirta hadaa u soomaal turjumaano waa joogaa iskeena sidoo kale farxsan yihiin inay waxyaalo badan dadkoodi ka ogaadaan dhaqamada dadkoodi wax badan dadkaan wada bulshada ka tirsan laakiinse aan bulshada ka tirsanayn oo bulshooyinka wax la bartay dadka bulshada isfahmi karaan ka tirsan oo ka mid yihiin dadkaan aan soomaalida ahayn marka arintaasi dhiirigelin maxaa muhiimad marka arinta hadda aad sameynaysaan maxaa dhiirigelin intee la-eg ayay dareemayaan walaahi lama darankooda lama soo goobi karo hadda waxay dareemayaan inay yihiin dad bulshadii ka tirsan oo soomaaliya oo si hadda fikradii way kasii baxaysaa ay dadkooda ka aaminsanaayeen oo dadkooda inaysan jeclayn dadkooda inaysan rabin hadda qayb aysan dadkooda aysan u xisaabsanayn hadda waa dad bulshada soo dhex galaan xafadaha way yimaadaan hadda magaa qof ay arkaan hadlaaya way salaabaan haba siiyaanin waxay leeyihiin dadkii waxay ku hayaan luuqadii hala barto luuqadii aaminsanaysa aniga idinku sifaha fiican uu noo dhex maro waan ku farxan aan ku farxi karno hadda taan maasha allah lama soo koobi karo dareenkooda hami bay yeesheen oo ujeedaa say u dadaalayaan imaanayaan hadda qayb ka mid ah markay madarasada kasoo baxeen dugsigii toosi meesha ay imaada qadama aadan micnaha taas waxay kutusi kartaa inay rabaan inay noloshooda meel ka gaaraan oo hamigoodii kor u kacay qayb waxaa ku jirtay kuleej ka bax waxa baratay laakiin jab meel la fadhiyay laakiin maanta waxay kutusaysaa inay imaanayaan markay kasoo baxaan diyaar u yihiin ay rabaan qaarkood ay ku dhahayaan markaa kan barta ma jeed ahaa kan lacag ka sameynaya xoolahan yeelanaya ay ku dhahayaan baad arkaysaa marka hamigood heerkaasu maraya lama soo koobi karo maasha allah taasina waxay ahayd xabse cabdiraxmaan oo aasaastay xarun caawinta dhallinyarada dhighala waxay u warramaysay waryaheena v o a magaalada nairobi khadar maxamuud xareed
haatana gaalkacyo dhallinyaro badan oo iyagoo yaryar ka tegay dugsiyada waxbarashada oo ayaa aada uga walaacsanaa mustaqbalkooda iyo sida ay ula soo bixi lahaayeen nolol maalmeedkooda dhallinyaradaasi qaarkood waxay barteen haatan xirfadaha farsamada gacanta waxaanay ka warramayaan sida ay noloshoodii isku beddeshay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada gaalkacyo waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku soo badanaya dhallinyarada baratay xirfadaha gacanta ay ay ku shaqaystaan iyadoo qaybo kala duwan oo farsamada gacanta ay dhallintu bartaan si noloshooda ay ugu maareeyaan wax soo saarka ay ka helaan kobaca farsamada gacanta dhallinyarada soomaalida ay bartaan ayaa timid ka gadaal markii dhallinyaro badan oo dhammaysatay waxbarashada maadiga ay waayeen inay shaqo ku helaan halka dhallinyaro fara badan ay dalka ka tahriibeen iyaga oo shaqo la'aan aada uga cabanaya hanad cilmi diini waa nin dhallinyaro ah waxa uu v o e da uga sheekeynayaa waxbarashada gacanta ee uu bartay iyo sida uu noloshiisa ugu maareeyo wax soo saarka ka soo gala hore magacii waa hanad cilmi diini bartayna haddadaan farsamada gacanta awal oo waxaan baran jirnay iskoolaad iskoolaadkii waa gabnay haddadaan waxaan bartay makaanikaal makaanikaalkii haddadaan waxaan ugu shaqeeyaa kabaniga diini maasha allah shaqadeeduna haddadaan heer saray maraysaa haddadaan oo magaalada kambaniga ugu weyn oo hadda magaca ka lahana ku shaqeeyaa makanikaalaan ugu shaqeeyaa qaybta makaanikaalka haddii dadku ay makaanikaalka fahmin bal sharaxaad naga sii qaybaha aad ka shaqaysid shirkaddan haddaa uga shaqaysid makaanikaalka waa badan yahay kuwo waa baabuurta kuwo waa mitoorada markaan haddadaan mitooro yaryar kama shaqeeyo mitoorada waaweyn diiniaan ka shaqeeyaa qaybtaas oo haddadaan mitooristimiha u shaqaystaa makaanikaalkana waxa waaye qofka farsamadiisa hadduu barto uu ku shaqaysan karo qaybaha ugu fiican waa heerka sarar hadda laga gaari karo wax soo saarka aad ka heshid noloshaada iyo midda qoyskaaga ma dabooli kartaa maasha allah in badan waxa waaye maanta hadda inta wixii la joogaba waa ka shaqaystaa waana dabaraa qoyskayga xaas waan leeyahay waana shaqaystaa makaanikaalkaygaanu ku dabaraa wixii qoyskayga iyo wixii kaloo ani ahaanteedaba igu soo gudboonaada
cali maxamed axmed waa farsamo yaqaan bartay korontada waxa uu sharaxayaa sababta uu u doortay barashada korontogelinta guryaha aad baad umahadsan tahay cabdiwaaxid macali isaaq ee magacii waa cali maxamed axmed oo ka tirsan dhallinyarada gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo waxaan ka shaqeeyaa shirkadda korontada diina enterprise waxaana u qaabilsanahay dhanka power supply ama connectorka korontada la xira sida collectica oo lacag aruurinta iyo sacad soo qoridda iyo farsamooyinka kale oo cilad bixinta korontada aan u qaabilsanahay shirkadda inta aan baran xirfaddan ka hor waxaan ahaa qof in badan mugdi ku jira islamar ahaantaana ka habsaamay waxbarashada dhanka maadiga sidaa laajligeeda xataa ardayda badan inta badan ee maadiga baratay oo jaamacadaha kasoo qalinjibiyey dhammaantood waxay yihiin kuwo shaqa la-aan ay ku hayso magaalooyinka kala duwan ee dalka soomaaliya islamar ahaantaana shaqooyinka ee sarsare sida shaqooyinka xafiisyada kala duwan looga shaqaynaya inta badan ee dhallinyarada waxaa lagu shaqaalaysiiyaa qaab ee qabyaalada marka alxamdulilah farsamadaas marka aan bartay waxaa ii dilaacay waa cusub oo aan ku hormariyo nolosheeda iyo midda qoyskaygaba inkastoo shaqada ay tahay mid dhalintu ay ku qanacsan yihiin haddana cali ayaa sheegaya in wax soo saarka uu ka helo uu yahay mid dabooli kara noloshiisa iyo midda qoyskiisa wax dhaqaale aan ka helo shaqadan ee farsamada gacanta ee korontadan uga shaqeeyo kambaniga diin enterprise waa dhaqaale nolosheeda mustakafiya ku filan haddii ay ahaan lahayd dhanka asxaabteeda xataa haddii aan wax kaga geysan lahaa caawinah waan helaa ee familkayga waan ku caawiyaa sidoo kale aniga ahaan waxbarasho kaloo maadi ayaan bartaa sidoo kalena way iga caawisaa inaan waxbarashadaas iska dhiibo waalidkana aan ku kaabo nolosheeda kalena aan ku kaafiyo aad iyo aad aan ugu qanacsana shaqadan waana ku hanweenahay in heerka aan maanta ka taaganahay inaan kasii horumariyo xirfadda xirfado kala duwanna aan barto saas ayaan ku hanweena cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxeed haatana cabdihani xaashi cabdilaahi mid ka mida heesaha uu qaado heestii xamar aynu soo qaadanno
intaa inan xishoodiyo lagu huba xabdhowre ku barbaarte xamarba xidigtooda xidigtooda xidigtooda xidigtooda kaa dhigay intaa inan xishoodiyo lagu huba xabdhowre ku barbaarte xamarbaxamarba xidigtooda xidigtooda xidigtooda xidigtooda kaa dhigay waxa tahay xalaal dalad maankaygu jira xaggeede waxa tahay xalaal dalad maanku jiro xaggeed xubnihiiyo dareemada adankaaga xero dhigaaye ogoobay ciskaygiyo xubnihiiyo dareemada adankaaga xero dhigaaye xanaaney qalbigii ma xasilo qalbigii xanaaney maxasilo la'aanta xisigeena sii korodh sii korodh xusuusiinan baanday xisigeena sii korodh sii korodh xusuusiinan baanday allaxanaaney qalbigii maxasilo qalbigii xanaaney isihiina sii korodh sii korodh xusuustiina maanday isihiina sii korodh xusuustiina maanday kimasina ha xaabiyo xaraagiya hu qaatayo hu qaatayo dareenka dareenka dareenka dareenka xuseego yeri markaan dhaban ka xadiyo timosina ha xaabiyo xaraagiya hub qaatayo qaatayo dareenka dareenka dareenka dareenka xuseego yeri dankasiyo adaa sharaf cusul dheer dheer dheer dheer haweenko ilkas iyo adaa sharaf cusul dheer dheer haweenko heerkaagu waa dhaqan xadhigaagu waa diin ana laabta ku xalaaye xeerkaagu waa dhaqan xadhigaagu waa diin ana laabta ku xalaye xanaaney qalbigii ma xasilo qalbigii xanaaney ma xasilo la'aanta hisihiina sii korodh sii korodh xusuusiina maanday hina sii korore xusuusiina maanday hadda xanaaney qalbigeed ma xasilo qalbigii xanaaney ma xasilo la'aanta hisihiina sii korodh sii korodh xusuusiina maanday
yaa salaam heestaasi xaragoonaysa ee xanaan iyo xidigtii xamar iyo codka cabdihani xaashi cabdilaahi waxaanu intaasi haddaanu kaga soo gudubno dhinacii ciyaaraha ayaanu markan jaleecaynaa waxaa inoola diyaara axmed cali sheikh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan kristiaano ronaldo ayaa lagu soo daray liiska ciyaartooyda kooxda real madrid ee habeen dambe wajihi doonta kooxda manchester united ciyaarta koobka suberkaabka ee qaalabda yurub maalmo kadib markii ciyaaryahankan uu qirtay inuu doonayo inuu dib ugu laabto dalka ingiriiska ciyaaryahankan oo labiislo jir ah ayaa la filayay inuu seego ciyaarta suberkaabka kadib markii muddo fog uu ku maqnaa fasax isaga oo kooxda xulka qaranka bortugal kala qayb galay koobka confederation kaabka ee dalka ruushka lagu qabtay sidaa darteedna kooxda real madrid ee fasax dheer ku siisay ronaldo ayaa waxa uu wajahayaa eedeymo ku saabsan inuu lacag dhan toddobiyo-toban milyan oo dollar uu ka khiyaaray mas-uuliyiinta canshuuraha ee dalka sbain waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay maxkamad ku taala magaalada madrid uu u sheegay inuu doonayo in uu dib ugu laabto dalka england ciyaaryahankan ayaa horey wuxuu ugu ciyaari jiray kooxda manchester united markaasi oo sannaddii laba kun iyo sagaal ay ka iibiyeen kooxda real madrid lacag dhammayd siddeetan milyan oo lacagta ingiriiska ah dhinaca kale tababaraha kooxda liverpool yorgan clob ayaa ku adkaystay inuu ku faraxsan yahay daafacyada uu haysto ee kooxdiisa islamarkaana aanu soo iibsan doonin daafacyo kale kooxdan ayaa waxaa hore loola xiriirinay ciyaaryahan virgil van dyk oo ka tirsan kooxda southampton hase yeeshee kooxda liverpool ayaa ka tanaasushay cirsashada ciyaaryahankaasi kadib markii ay kooxda southampton ku dacweysay brimer liaga oo ay sheegtay inay si sharci darro ah ula hadashay ciyaaryahanka waxaad eegtaa suuqa kale iibsiga ciyaartooyda waxaana ii sheegtaa shan daafac oo ka wanaagsan kuwa iminka aynu haysanno oo naga dhigi kara koox ka adag sida hadda aynu nahay waxaa sidaas yidhi tababare yorgan clob ugu dambayntan ciyaaryahan weyne ruuni ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inaan la jebin doonin rikoorka goolasha ugu badan kooxda manchester united buu u dhigay ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in haddii kooxda united ay la soo wareegto cristiano ronaldo ama leonel mesy ay suurtagal tahay in la jebiyo rikoorkiisa si kastaba waxauu ku adkaystay in hadda ciyaaryahanada dunidu ay yihiin kuwo aan muddo fog ku nagaanin kooxaha ay u ciyaaraan sidaas darteedna aysan dhici doonin in la jebiyo rikoorkiisa xubintii cayaarahana waana gaynkaas
inay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal markalena leenahay haatana bal xaggii muusiga aan jaleecno yaa arkoon aamina indhahayga oye iyo cumo dhuule indhahayga ooyey codkii cumar dhuule cali ayaan kusoo gebagabaynay idaacaddeenna duhurnimo ay wada jirkeeda kugu soo jeedinayeen zahre ciilanuur iyo anigoo ibraahim xasan daandurey waxaana xagga farsamada naga caawinayay maxamed cabdi sandheere intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo